marka dhacdooyinka dhacay hadda maalan arrintii guriga cabdiraxmaan cabdishakuur ka dhacdoo kaleeto aniga hotel jaziiraan joogay markaas runtii arrin argagax la yaadan waa ma jeclaysan inay saas waxu dhacaan waana sheega maalinta ka dambaysaanba masjidka sheegoon idhi dowladda waxay ahayd waddo aan waddadaas ahayn inay soo marto ka sahlan waddooyin badan oo ka sahlanaa jira oo cabdiraxmaan haddii loo baahdo maxkamadda looga yeeri karay ama loo arki karay marka runtii dadkii meesha ku dhintana wax dadaan aad uga naxnay waaye dhalinyaro ahoo iska maaragtay yani habeenkaas inay nabad ka hoydaan ay ku casheeyaan ay kusoo kacaan niyeysta ayaa meeshaas ku geeriyooday isla walaalahood kale soomaaliyahana dilay al-shabaabna ma dilin madfac duulayna kuma dhicin taana runtii dowladda unbaa looga rabaa xal inay ka gaarto waxaana qabnaan kula talinaynaa dowladda inay ku dhiirato in arrintaa la siyaasadayna dadkaas yacni eeladoodii iyo maaragtay qalbiga loo loo sameeyo oo yacni dhiiggoodii iyo laga wada hadlo oo aan maaragtay maadaama dad hadda weerar iyagu soo qaadayo weerar ku dhinta dad dilaya aysan ahayn oo gurigooda loogu tegey meeqo bilood ama meeqa sanad ma laga yaaba ama ka badanba ama in soomaali sii kala fogaataba oo xataa xukuumo cusub la dhisi waayo oo laysku dhibtoodo yaase noo garantay noo noo damaanad qaadayo in madaxweynaha cusuba la doonan doono uu farmaajo ka fiicnaanayo ama ra wasaaraha imaan doona khayr ka fiicnaanayo soo kama wanaagsana marka isqabqabsi inta layska daayo inaan horta bal dawlad aan dhisanno horta bal aan dawladnimo soo gaarno xuduudaheenna ma xira dalka amnigiisa gacanta kuma hayno dastuurkeenna ma dhammaystira axsaab siyaasadoo doorasho gasha ma dhisna dowlad goboleedyada dowladda dhexe iskuma xira yacni qofka damiir kale marka maanta oo siyaasiga ah oo maanta mooshin uun ordaaya anu waxaan garan la'ahay dalka miyuusan unaxayn waxaan shaqooyinkan yeelmaa la qabto marka runtii aniga waxaan is leeyahay dowladduna inay istabartaa la rabaa oo ay markay maqasho mucaarada aysan ka sasin mucaaradiintana waxaa la rabaa inay dowladda u nasiixeeyaan aysan duminteeda ka bilaabin siyaasadda ani kolley middaan janaanka janaan senator cabdi qaybdiid haddee waaba sida u sheegay shiikh u sheegayo iyada waaba runtii wejiga hadda ay lahayd waa ka duwanaa wejiga xataa seventeen december oo kale ma ahayno uu ka duwanaayo hadda jananka warqad madaxkamadeed iyo la soo xira iyo saas iyo ciidan dowlad iyo uma soo gelinba mana la dhihi karaba nin xasaanadiisuna ay aad u weyn tahay mas-uul qarana waaye isaguna wuu fahmay risaaladaasoo markuu hadlaayay xasaasiyad ma muujin ciidamadaasna dowladdaaba sheegtay madaxweyneha ugu sarreeya ka hadlay inuu kana xun yahay luunaraad joogo sharcina la horgeeyo lana baaraayo yani war madaxweyne wixii ugu sarreeyey waayu dhihi lahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maartay isaguna ustaad Gorod waa ka janaal Gorodna waa taliyaha Gorod waa ka hadlay oo yiri qaarna gacantan ku dhignay waana baareena wax ciidanka Soomaaliyeed shaqo ku lahayn ma ahayna waxay ahaayeen niman ciidamo kale oo maalka wasiirka amniga ka hadlay wasiirka marka ee arintaas arin khalad ku dhacday bay ahayd ciidamadaasna anagu dawladdan ku taageersanahay in la soo qabto sharciga la marsiyo ninka odaga oo aad u muhiimka waliba gurigiisa si macna la'aan ku tagay hadday qalad ahaydna dee waa loo qiimeyn doonaa inay khalad ahayd hadday u jeedeenna waa inay qaataan xaqooda midda labaadna anagu marna ma aqbali karnaba sida sheikh u sheegay baan wada qabnaa in ciidamo aan ciidan dowladeed ahayn oo aan istaan dowlad qaban oo aan